wararka ka imaanaya magaalada beled xaawe ee gobolka gado ayaa ku waramaya saacadii lasoo dhaafay in halkaasi lagu dilay wiil dhallinyaro ah kaasoo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada wiilka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray abdiraxmaan cali waxaana dil bareerha u geystay askari ka tirsan ciidanka maamulka la baxay jubbaland ee ku sugan magaalada dilka wiilkan ayaa waxaa aad uga carooday dadweynaha ku nool magaalada waxayna dalbadeen in lasoo qabto askariga dilka geystay dadkan oo isku soo bax ka dhigay gudaha magaalada beleda xawaaye waxay cod dowr ku dalbadeen in uu wiilkooda cadaalad helo si kastaba haatee askarta dowladda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada ayaa caadiystay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ciidamadan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar weliba bulshada u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay na nool yihiin bulshadan